بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المياه على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى adaakani baabunahyi nahyiga baabkiisii weeye can sawmi yowmi alfitri maalintan ciidulfidriga ah soomkeeda la soomo nahiyntii la yskaba nahiyey iyo wa yowm ladxaa ciiduladxaa macnaha labada ciidood bal inaanay banaanayn in la soomaa mana ansaxayaba iyo nahiyntii la yskaba nahiyey ayuu baabkeedii yahay xadaثna yaحya بن yaحyى qal qarأت عlى maliki عan بn شhahاab عan abi cubaydi mawla bni أzhara anahu qaala abu cubayd waa taabici weyn horena waan usoo maray sacd ibn cubaydna waa la ydhaah kolay nin cabdالرaحmaan ibn أzhar la ydhaah reer bani zuhr ahaa ayuu mawlihiisa iyo kolkolna cabdiلرaحmaan ibn cawf baaba laga dhigaa mawlihiisa ninkaas baa wuxuu yihi anahu qaal shahidtu waxaan xaadiray oon u joogay alciida ciid maca cumara bni اlkhadaabi radia allahu canhu macnaa cumar bn khadaab waqtigii khilaafadiisii ayaa maalin ciideed ayaan anigu dee halkii ciidda lagu tukanayo cumarna amiirkii iyo amiiru lmu'miniin ba yahay iyo imaamkii ayaan anigu goobjoog kaba ahaa fa jaa cumar baa yimi fasallaa wuxuu ku bilaabay salaadii oo dadkii buu salaadii tukiyey oo sidan dee hore usoo maray uma insarafa waa ka baxay oo uu ka gadoomay salaadii oo maxalkii khudbada xaggeedii halkuu istaagayay markuu khudbaynayuu u kacay oo fakhadaba annaasa dadkii buu u khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi ina haadayni yowmaani ina haadayni labadan wuxuu ishaarayaana waa labadan ciidood ciid ulfidri iyo ciid uladxaa mid baa isagu markaa jooga midna dee markaas ma joogo oo mid baa dee ah kaa ay ku sugnaayeen kolleyna markaa taqliib unbaa ku sugnaanaysa oo ismu ishaaraha wixii xaadirana dee haadaa baa lagu ishaaraa wixii qaa'ibana daaka oo kale ayaa la yidhaahaa markaa ka markaa jooga mooyaane xaadirkaa mooye ka kale ee waxay ahayd daaka in la yidhaha labakin labadii midde inay labadooda la isma raacinaye ama ghaa'ibkun baa lata la horraysiin lahaa ama xaadirke imika taqliib baa meeshu yimo kii xaadirka ahaabaa dee qalabadii la siiyey waa labadan ee mid ahaani markaa mid jooga maahe yowmaani laba maalmood weeye kuwaasoo nahaa uu nahiyey rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay can siyaamihimaa soomkooda la soomo oo labadan ciidood waa laba cisho rasuulkii ilaahay uu nahiyey nahyigana waa litaxriim halkan in la soomaba yowmu fitrikum min siyaamikum waalaaakharu yowmun ta'kuluuna fiihi min nusukikum oo marka axaduhumaa labada mid ahaani oo sidan baan qadaraynaa oo dee markaa khabar baan kaba dhigaynaa bal bukhaari way kuba sugnaydba labadan cisho mid ahaani yowmu fitrikum afurkiina maalintiisa weeye min siyaamikum soomkiina ka afuraysaan oo dee waa la soomanaa bal dadku inay afuraanna maalintii xaaraan bay ahayd soomkii baa dhammaaday wuxuu caddaynayaa dee waa tamaama sowm oo deetay keentay taasi in laga fasliyo bal soomamkii kale sida dee shawaalkii iyo taas oo yowmkan lagaba dhigo xaaraan oo waa maalintii a ka cibaadadiinii soomku ay dhammaatay markaa aa ka afurayseenba soomka kaasi mid weeye oo mid ahani waa ka walaakharu yowmka kalena yowmun maalin weeye ta'kuluuna fiihi aa cunaysaan oo min nusukikum waa dabaa'ixdiinii aa u qasheen adaaxida ayaa wax ka cunaysaan markaa midi wuxuu kuba cileeyey sababtan loo afurayo dee soomkii baa dhammaaday si haddaba looga fasliyo soom kaloo lalaba yimaado ayaa yoomkan laynoo diiday waana maalin ciideedo inaynu soomno maalinta kalena dee waxaa laynoo jideeyeyba adaaxo inan qalanno markaa dee isma qabanayaan ama ismaba laha xoolo qalqasho oo adaaxo qalqasha iyo haddana afxidhnaada oo waxa cunina meelihiina wixii la cuni lahaa baa jiro iyo tiina maxaa laynoo jideeyey waana maalin ciideed cibaado weyne ay dhammaatay oo cibaadadii xajkii de waa maalintii camalkeeda intii ugu badnayd ay khatimaysay gees kalena adaaxidan laynoo jideeyey akligeeda iyo cunitaankeeda ayaaba jirta haddaba waa maalintaa iyadana nusugiini a wax ka cunaysaan وxadثna يحyى بن يحyى qال qرأت عlى مالك عن محaمد بن يحyى بن xabاn عن الأعرج عن أbي هريرةa رضي الله عنه dadku waa dadkii inoo horeeyey soo noqnoqonayeyna أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم نahى waa nahiyey عan صiyaami يومeyni laba cisho soomkood يوم الأضحى maalinta أضحaha ciid اlأضxى iyo وayowm اlfiطri maalinta ciid اlfiطriga macnaa waa labadan ciidood soomkooda wuu nahye xadaثna qtaybaة بن سacيidi qaala xadaثna jariir عan cabdالmلك bal markaa kole horta macnuhu waa inoo cad yahay oo labadan dariiq dee waa ad my waa ka horena xadiiث cmar baabuu ahaa kan dambena weli welibana xadiiثka cmar intan ama xadiiثka abu cubayd u mawlى بن أzr bukhaari isagoo intan ka dheer buu soo arooriyaa ama uu kitaabkiisa kuba wariyaayo isagoo haddana yidhi cusmaan baan u joogayoo maalin ciideed ahayd oo wixii uu maalintaa yidhi weliba maalin jimcaana waafaqday baa kuba sugnayd haddana cali buu u joogay maalin ciideed oo isagu bal matalan uu xadiid kaleo iyada inoo dambeeya uu mar kala keenay ayuu sheegay inta cusmaan iyada inooma imanayso ah inuu rasuulka ilaahay nahiyey saddex isho wax ka badan adaaxidii in la haysto ee taasna cillo iyo sababun bay lahayd markay cilladii suushayna dadkii waa loo fasaxay marka waxa weeyaan walow dee markay bukhaari iyo muslim ay muqaaranayneen xadiid kalena casharka caawi nooguba sugan yahay ayaa waxyaalaha ay yidhaahaan waxaa kaba mida culimadu muslim iyo de ay ku kala duwan yihin inuu bukhaari axaadiisu googooya isagoo eegaya axkaamtan uu ka qaadanayo iyo dee fiqigan iyo uu isagu bal matalan iyo istinbaadkan oo aada isugu hawlay oo aada uguba dadaalay muslimse xadiidka halka ugu ansabsan ee ugu habboonbuu isagoo dhan ku soo arooriyaa oo arrintan bukhaari kaba dhacday ikhtisaarka xadiidka iyo taqdiica lilistinbaad ilaxkaame abwaabo kala duwan uu markaa xadiidkii kusoo aroorinaya muslim ma laha maraynu usoo aragnay axaadiisdee uu meelo kaleba kusoo arooriya muslimoo soo noqde laakiin casharka caawa weliba xadiis baa inoogaba dambeeya taas uu inta uu bukhaari isagoo dhan wariyo muslimna dhowr meelood uu ku keeno in baan soo marnay in caawan arkayna ina xaj bay kuba dambaysa oo taasi waa aqlabe aan arkayno muslim oo xadiidkii googooyey oo abwaab kala duwan kusoo arooriyey iyadoo bukhaari markaa dee horta calalaqal meel ku dhameeyey oo isagu uu taam yeelay xadiidkan baa kaa mido qeybna uu kaba tegey qaybna way dambaysaa bukhaarina way wada dhamayd ka cumar baan ujeeda xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna jariir عan cabdilmaliki wahuwa بn cmayri عan غazcta عan abi سacيidi radi الlahu canhu qaal anahu qaal wuxuu yihi غazaca abu saciid buu kaba wariyo wuxuu markaa yihi qaala غazaca odranaya ee maha abu saciid samictu waan maqlay minhu min abi saciidi xadiiثa xadiis baan ka maqlay faacjabanii aad buu ii cajabgeliyey oo xadiis baa aan ka maqlay uu rasuulka ilaahay kaba warinayo markaasaan aada u jeclaystay buu leeya aad buu ii cajabgeliyey faqultu lahu waxaan ku idhi a anta adiga miya abaa saciidow samicta maqlay haadaa xadiidkan min rasuulillaahi salى اllahu عalayh wasalam ma adiga xadiidkan rasuulka ilaahay kaba maqlay qaala wuxuu yidhi waxaa odhanaya abu saciid faaqulu faaqulu ma waxaan odhanayaa alaa rasan ku an calaa rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay korkii maa lam asmac haddaa ma waxaanan kaba maqlin oo ayaan rasuulka ilaahay un kaba sheegaya dee aanan cid kalena kaba maqlin ha anaa ka maqlay buu leeyahay xadiidkan xadiidkina waa maxay waa kan qaala samictuhu yaquulu waxaan maqlay rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayhi oo leh laa yasluxu siyaamu soomku ma suubanayo fii yowmeyni laba maalmood dhexdood oo macnaa laba cisho in la soomaa mid bannaan ma aha mid uu ansaxayana maaho soomba uma suubadaan labadaa cisho waa kuwee labada cisho yowmi aladxaa maalintaa ciiduladxaha iyo wa yowmi alfitri maalintaa ciidulfitriga ama afurka maalintiisa min rabadaana rabadaan laga afurayo labadaa cisho soom uma soo badaan soomkoodu ma banaana waa laba cisho wax la cuno wax la cabo ilaahayna laba xuso taasoo acmaalo kale laynoo jideeye laakiin soom laynoo jideeyey ma jirto xadiidku kan buu ahaa raqam baa ii yaal sideed boqol iyo toddobiyo labaatan iyadoo marka hore kii ka horreeyey kun iyo boqol iyo sideed iyo soddon ay u qornayd marka waxa ay ka dhigan tahay xadiidka intan ama xadiidka hore uu inoogu soo horreeyey ee waa uu soo celiyey xadiidkanna bukhaari raximahu llahu tacaala isagoo bal afar qaybood oo wada dhan buu soo arooriyaa muslimna laakiin wuu googooyey maanta qaybtan imika raqamkan hore lahayd ee waxa weeyaan intan soomkiiyo kumay jirine laakiin xadiidkan abu saciid unbay ahayd oo ah salaad casr dabadeed waa halkii abwaabtii nahyiga salaad bacda alcasr iyo bacda salaati subxi inuu rasuulka ilaahay nahiyey qeybtaas bay ahayd qeybtanna waa xadiidka qeybtan soomka in kalea jirto xadiidka laba socoto haweenaydu inaanay dee safr ahayn safar masiirata yowmeynba haddaan zawj ama maxram laba socon iyo qayb kaloo xadiidka kaba mid ahayd oo ah laa tushadu الrixaalu ila ilى ثalaaثati masaajid macnaa afartan qaybood buu ahaa xadiidku kaba koobna waana xadiidkan qazaca abu saciid kaba warinayo waana waxa cajabiyo xadiidku intanuu kaba dheeraa bukhaari isagoo dhan buu kol soo arooriyaa muslimna maanta se waxaan aragnay qayb salaad waa ku keenay soomkiina intanuu ku keenay labada qayboodee kalena xaj bay ku imanayaan labadii qayboodee kalena xaj bay ku imanayaanoo waa xadiidkii oo dee muslim taqdiic ama ikhtisaar xaggiisa kaba dhacay si aan isaga badnaan jirin ee bukhaari uba badnayd saas baa raqamkan sideed boqol iyo toddobiyo labaatanna waa raqamkii abwaabtii nahyiga salaada bacda salaati alcasri bacda salaat subx abwaabteedii weeye waa raqamkoodii oo waa qeybtii xadiidkii halkaa aynu kuba soo marray raqamkeedii oo raqam kale muusin imaka waayo xadiidkii buu leyahy waa xadiis mukarara وxdثnا أbو كاmr الجحdري qال xdثnا عبدالعزيز بن المختار qال xdثnا عمرو بن يحيى عن أbيه يحyى بن عمارة عن أbي سعيد الخdري رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نهى waa نhyy عن صياaم يومين يوم الفطر ويوم النحر waa xadيiثkii horan dريق kalu leeyahay وxdثnا أبوبكر بن أbي شhيبة qال xdثnا وkيع عن بن عون عن زياد بن جuبير qال أنه qاaل bl isaguna waa xadيiث iبن عمر waxa adigu ku markaa dee مaحلka muنaasabadiisna waa soomka maalinta ciida xagga سندka iبن عawn kan ku sugan de waa imaam شhahيirha عبداللahi بن عawn بن أرضباn oo waxa weeyaan adigu dabaqadii ayubu sakhtiyaani ah bal mansiladiisiina ha hadday tahay cilmi iyo camalba lahaa taas weeye ibnu cawn orana kitaabka wuu inoogu soo horeeyey waana imaam xalaal mirad badnaa oo kolley taasba weeye kolley dee mawaalidiibu kaba mid ahaayo bilaal ibn abi burdaaba lasoo naqliyaa inuu karbaasho imaamkaas wuxuu uleynayeyna wuxuu lahaa naag carabiyadaad guursatay oo dee adiguna mawlaa tahay ma geydid malaha taasoo kale ayaa kuba qabsatay ee bal waxaa leedataa hadal qayim oo ibnu cabdilbar jaamic lculuum uu kaba soo naqliyo dee ay bal matalan yar qiimo badnaba hadalkiisa waxaa ka mid ah lagaba soo naqliyo sanadkiisuu kaga wariyaa ibnu cabdilbar kitaabkiisa jaamic bayaan alcilmiya halaaثun uibhum uxibuhuna lii waliikhwaani macnaa saddex xaalo naftaydaan la jeclahay ama saddex khaslo walaalahayna waan la jeclay maxay saddexda ahayd hada الqur'aanu yatadabarhu الrajul wayatafakaru fiihi fayushiku an yaqaca calىa cilmi lam yakun yaclamhu midi waa qur'aankan oo ruuxuu inuu aqriyo aqrintiisuna tadabur iyo tafakur ay yeelato u fiirfiirsado kuba fakiro haddii dee taas laga helo waxaa dhici ama dhowba inuu cilmi markii hore aanu garanahayn ama aanu ogeyn kaba helo oo dee uga furmo tadaburka iyo tafakurkaas ka labaadna muxuu yihi wahadihi sunna waa axaadiisan yadlubuhaa wayas'alu canha inuu dalbo axaadiisiina bal tafsiirna qur-aankii bay u tahay waana camalkii qur-aankaba oo uu dadkiina weydiiyo dalbo arrinta saddexaad ee ama khaslada saddexaadna wayadaru nnaasa ilaa min khayr dadkana fara u ka qadbacna khayr mooye wax kale u kala tago ujeedada dadku ay ka badbaadaan isaga afki iyo adinkii oo macnaa wanaag iyo khayr mooyaane wax kale dadkaanu ulaba iman ama aanu dee isaga xaggiisa aanay ugaba imanba taasoo wayadaru nnaasa ilaa min khayrin ثلاث أحبهن لي ولإخواني هذا القرآن يتدبره الرجل ويتفكر فيه فيشك أن يقع على علم منه وهذه السنة يطلبها ويسأل عنها ويدر الناس إلا من خير بمعنى سواء هذا الآن ياد هير سرية صايب من وضحية كما عبريان من عبد البر جامع السكوبة سميواد معهم زياد بن جبير وحل أركعاوي نوقبه الرسول زياد بن جبير بن حياء يا ليلى وأنا نتابعي وتابعين تيدا حكا وميدا صحابة قال روايات كودة وكبوريانا وابا إرسال بالليلى سيد سعد بن أبي وقاصي oo xag irsaal waa leeyahay kitaabkeennana xadiidkani makaanayniyo xadiid kaleo xaj dhexdii ku iman doona khaasatan naxr albudun oo geela iyo habka loo biraynayo iyo taas inoogu kitaabka ku iman doona ayuu kitaabka ku leeyahay haddaba ninkaa ziyaad ibnu jubayr baa qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa yimi ila bni cumara ina cumar buu u yimi radia allahu canhuma faqaala wuxuu yidhi inii nadartu an asuuma yowman inii anigu nadartu waxaan ku nadaray an asuuma yowman maalin inaan soomo maalin mucayanay ahayd bukhaari oo kale maalin isniineed adigu walow lafti shakina yimi adigu maalin mucayanay ahayd ama isniina ama maalin kale ah ayuu kuba nadray fawaafaqa wuxuu waafaqay yoomkii aan ku nadray yowma adxaa aw fitrin waa shaki tane adigu maalin ciideed buu waafaqo yoomkii uu ku nadray ayaa waxay ku dhacday maalin ciideed dee ciidina waa tii soomkeeda laysu diiday nadarkuna in la oofiyaa dee waa wax la isfaray ama waajibaha kol haddaanu macsiyo ahayn ibnu cumar buu fatwo ka dalbayaa faqaala ibnu cumara radia allahu canhuma ibnu cumar baa wuxuu yidhi amara allahu tacaala ilaahay wuu amray biwafaa'i nadri nadarkii in la oofiyaa ilaahay amro oo dee kol haddaanu macsiyayn waliyufuu nuduurahum wanahaa rasuulu llahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahayna wuu nahiyey can sawmi hada lyowm yowmkan in la soomana rasuulki ilaahay uu nahiyey taas buu ihi a kolley ibnu cumar nin aada u xalaal meerad badanna waa ahaa malaa agtiisii dee adiladii baad tacaaruday oo ah nadarkoo in la oofiyo la isfaray iyo yoomkan oo si gaara in la soomo la isugu diiday labadan kulmay daraaddeed ama istacaaruday baanu xukumkii jasmin oo uu leeyahay ilaahay nadarkii dee waa ka amray in la oofiyo yoomkana waaba la nahiyey oo kale culimada qaar baa waxay kaba dhigayaan sa ibnulmunayir oo kale zayn zaynudiin inuu bal matalan arrintu ay tahay dee nadarkan la is amray wuxuu dee ujeeddadiisu ay ahayd ilaahay in la oofiyo nadarku amrayo waa dee wax caam ah in nadarkii la oofiyo wax gaara may ahayno nadarka caynkaasiyo ka caynkaasiyo maalinta haddaad nadartaan in xaggan marka la eego nahyigiina wax khaasuu noqdo maalinta ciidda in la soomo dee khaaskii caam hadday kulmaanna khaaskaa la horreysiiyaayo inuu taas baa ibnu cumar waxa weeyaan ujeeddadiisu ay tahay walow aada moodo meesha hadalka si wax tawaqufuun aanu wuxu jasmin oo kale xataa hadalkaa uu leeyahay zaynudiin ibnu munayir walaalkii labadooduba bukhaari waxay ku leeyihiin camal bay ku leeyihiin midna taraajimtiisu sharxay midna xaashiyu ku leeyahay naasirudiin ibnu munayir ayaabaad moodaayo tacaqub labadooduba adigu tacaqub ay seyr tacaqubeen meeshan ee muhimka bal ibnu cumar waa kan oo waa ka joogsaday labadoodii buu yihi waa ka xaalida jiraan bal wixii kale way inoo yar dambeeyaan horta baabka xadiidka dambaan dhamayna وxadaثna بن نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna sacd بن سaعيidi wa sacd بن سaعيid بن qays الأnصarي yaحya بن سaعيid الأnصarي oo dee badan oo caalim ahaa xataa casharka caawna waxay nooguba imanayaan bay walaalayeen nin kaleo cabdirabi ibnu saciid la yidhaahna isna صaxiixa muslimun kuba sugan ay walaalayihiinna waa jiraan akhbaratnii camratu waxa ii warantay buu yihi sacd ibnu saciid alansaari camra binta cabdiraxmaan can caaishata radia allahu canha caaisha igaba warantay oo qaalat anaha qaalat inay tidhi nahaa rasuul llahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulki ilaahay waa nahiyey can sawmeyni laba soom ama laba cisho soomkood yowm اlfiطri wa yowm اladxa waa labadaa ciidood weyn albaabka axaadiistiisu way inoo dhammaadeen oo kollay intii dee halkan inooguba sugnayde ta inoogu sugani waxa weeye rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh inuu nahiyey labadan cisho in la soomo bal riwaayada cuma cumarna yar nooc tacliil iyo asbaabihii loo nahiyey wax kaba mida ayaa inooguba sugnaa waa maalin ciidood kollay in labadan cisho soomkoodu aanu banaanayna nahyigani waa litaxriime waa waxay culimmadu ku ijmaacsan yihiin oo soomkooda la soomaa xaaraam weeye ama nadar ha loo soomayo ama tadawucba ha loo soomayo ama qado iyo kafaaro ha loo soomayo ee waxa weeyaan iyada wax bannaan maaho taas iyada waa xaaraam iyada waane waxay kuba ijmaacsan yihiin haddii waxa weeyaan labadan cisho idhaah uu ku nadiroba maalintaa ciiddaan soomayaa imanka tan ninkani maalinta ciidda kumuu nadirin yoomkiibaa waafaqay bal way noo dambaysa laakiin hadduu yoomka naftiisa idhaah uu ku nadiro bicayni dee kollay jamaahiir alculamaa say leeyihin nadar guntamayaba maaha waayo dee man nadara an yudiica allaha falyudichu baa rasuulku yihi ruuxa ku nadra inuu ilaahay adeeco ha adeeco ruuxa ku nadra inuu ilaahay caasiyana iyaanu caasiin macnaha arrinkani kol hadduu macsiyo yahay nadarba kuma guntamayo marka nadarkiiba ma guntamin qallaha dhow uu qalleeyo oo la yidhaaho me yoomkan iyo ha soomine maalin kale aad soomi doontaayoo qalleena maba jirto waayo maba guntamin iyada taas weeye halkan bay abu xaniifa khilaaf soo naqliyaan inuu yidhaaho inuu nadarkaasi guntamayo oo waxa weeye lagu leeyahay inuu qadeeyo dee maalinta inay sooma aqbalayse haddii uu xataa soomo nafteediina walow ku dambaabaya uu kaba gudaya laakiin taas nusuustani dee keenaysa waa wax ka hor imanaya ama taas baa khilaafsan oo dee xujaduna waa rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh daliilku wuxuu keenayo markaa bal waxaan leenahay nadarna kuma guntamayo qadood markaa ruuxii lagu yeelanayana ma jirto soomkooduda maba banaano bal taasba xagga marka la eego cumar inuu khudbada dambaysiiye iyo salaadii horeysiye taasi waa axkaamo aynu hore usoo marnay arrinta kale iyaduna waxa weeye halkan de waana tan cumar imaka tan ibnu cumar jawaabtiisii oo kale ahayd hadduu ruuxu uu bal matalan iyada uu sowm alciid nateedii uu kuba nadaro waa tan imakaan khilaafkeeda soo sheegnay laakiin wuxuu ku nadaray kasoqad miaal ahaan inuu maalinta khamiista soomo ayuu ku nadaray waa nadar yowm alkhamiis maalintii khamiiseed ba ciid waafaqday oo ciid bay noqotay horta iyada markaa inuu yoomkaa soomaa bilijmaac iyaduna uma banaanaanayso umana ansaxayso laakiin nadarkan khaasatan aanu ciid ahaan ula qastin ee yoom lagu yeeshay uu soomo yoomkiina waa magacaabay waa kan ciidda kaga dhacaye miyaa qadihiisa lagu yeelanayaa oo qadihiis miyuu laazimayaa halkan iyada kollay khilaafka halkan ku jiraa tii hore waa ka wen yahay oo xataa shaafici baaba laba qowl ahoo qowlka laakiin raajixa ama asaxi waa inaan yoomkaas taynay kol hadduu kaga dhacay yoomkuna aanu so aqbalahayn inaan qada aanu kuba waajib ahayn oo waayo dee qadaha yidhaahaan amar cusub buu kuba waajibaa dee kana amar cusuba jira ma jiro kiina waqtigiina ma waafaqino bal waxaan leenahay tan khilaafbaa jiraya laakiin waxaan leenahay tanna yoomkii kol haddaan u soom aqbalahayn qadahan iskaga hagaag may nadarkan iskaga hagaaga iswaafaqayna iyaduna ma keenayo ruuxii in hadhow qado iyo waxyaala lagu yeesho ama wax kale ay laazimaan waxaa laga yaaba in ibnu cumar tiisu ixtiyaad ahaan bay ahaydba iyo dee tawaquf uno bal matalan de haddii nahyiyo ay meeshii kulmaan amar iyo nahyina nahyigaaba la horreysiiyaayo bal adigu taasba weeye muhimku labadan cisho soomkoodu sina uma ansaxayo sina waxa weeye nadar iyo kayrkii toona iyo qado iyo waxba ma aqbalayaan soom ma aqbalayaan baabu taxriimi sowmi ayaami tashriiqi ayaamahan ayaamu tashriiqa la yidhaaho waa maalmahan ciid aladxa ka dambaysa ayaamu tashriiqna waa la yidhaaha ayaamu min annas ay noo soo socoto waa la yidhaahaa alayaam almacduudaat wadkuru llaha fi ayaami macduudaat iyadna dee biijmac lmufasiriin waa iyaga oo alayaam almacduudaatna waa ayaam atashriiq iyo alayaam almacduudaat iyo ayaamu minan waa macno keliya wax keliya ku wada dhacayaano waa ayaamahan xujaajtu ay mino joogaan ee jamaraadka tuuranayaan ee saddexda cisho ayaamu tashriiq la yidhaha waxaana yidhahan waxaa tashriiq loo yidhiba dee waqtiyadaas neefafka ama dee hadigii badnaayee la qalay iyo wixii la qalay ayay hidhmaheeda si ay u engejiyaan ayay meelaha ku wari jireen oo cadcadda udhigi jireen waa engejin bal hadday sahayanayaan iyo taasoo tan baa ayaam tashriiq loo yidhi calaa kulli xaal waa ayaamahaas imaka mina la joogo bal soomkoodu inaanu iyadana banaanayn ayuu baabkeedi yahay waa ayaamo ciideedun iyagune وxdثna سurayج بن يuنuس qال xdثna هushayم qال أخبرna khالد عن أbي المليح عن نبيشة الهdلي قال أنه qال abilmalix ibnu usabat ibnu cumayr magaciisa caamir la yidhi zayd ziyaad intaba waa la yidhi dee hore ayaynu usoo marayo waa nin saxaabigan uu ka warinayana isku reer ahaayeenoo reer bani hudayra amaa saxaabigu iyada caawa inoo hore inoogu horeysa waayo marka hore u axaadiidiisu ay koobanto ay yar tahayba nubashat lkhayrna waa la yidhaha rasuulka ilaahay baaba ku magacaabay waa la yidhaha nubashat lkhayr ee nubashat ibnu cabdillahi ibnu camrin oo waa saxaabi reer hudayl oo axaadiidiisu ay yar tahayo saxiixa muslimna xadiidkan unbuu ku leeya wax kale kuma laha axaadiidiisna sida guud ma badna oo waa axaadiid kooban bal waa nubashat lkhayr ama nubashat ibnu cabdillaahi alhudali ayuu abulmalix kaba warinaya isna reer hudayla qaala wuxuu yihi markaa nubaysha qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi ayaamu tashriiqi ayaamahan ayaamu tashriiqa la yidhaah ayaamu aklin cunid maalmahood weeye wa sharbin cabid maalmaheed weeye waa maalmo wax la cuno wax la cabo ujeeddadu maalmo soom ma aha waa maalmo aan soomku bannaanayn waa maalmo ciideed oo saa maalintii ciidee ka horreysan bay la xukmiyiin oo waxbaa la cunayaa waxna waa la cabaya siday noo soo socotana dee dikriga ilaahayba waa la badnaya sidaa ilaahay ba amray wadkurlah fi ayaami macduudaat uu yihi lafteeda wuu inooguba dambeeya ayaamu aklin wa shurbin wa dikri illahi bal taas weeye waa ayaamo wax la cuno wax la cabo xadaثna mحamed ibn cabd لlahi bn numayrin qaala xadaثna ismaaciil yacni bn culayata can khaalid in اlxadaa adda khaalidkii marka hore inooguma sugnaaba isagun buu ahaa usheib ibnu bashiir baa markii hore khaalid kaba wariyey imaka se ismaaciil ibnu culaya khaalid ka warinayo halkii hushaym galay qaala xadaثanii abu qilaabata can abilmalix markii hore riwaayadii hore ee hushaym khaalid abulmalix mubaashara ahaan iyo toos iyo waasida la-aan buu kagaba wariyey imaka se yaa u dhexeeya abu qilaaba cabdullahi bn zayd aljarmi can abilmalixi can nubayshata qaala marka horta waa taas markaa qaala khaalidun khaalid baa wuxuu yidhi falaqitu waxaan la kulmay abalmalixi fasa'altuhu xadiidkaan weydiiyo faxadaanii bihi wuu iigu warramayo fadakara can inabiyi sala allahu calayhi wasalam markaa riwaayadan uu ismaaciil warinayo can khaalid dee waana tan imakasan oo kolla waasida iyo waasida la-aanba way noo sugan tahay wuxuu markaa dee sanadkiisii kuba sheegay rasuulka ilaahi kaba sheegay bimithli xadiidi hushaym waa dakara faacilkeeda waxaan ka dhignay ismaaciil ibnu curaya waa riwaayadiisa can khaalid an abi can abi qilaaba can abilmalix can nubaysha uu kaba warinayay xadiidkii hushay mid laba mida laakiin wazaada fiihi muxuu ziyaadiyey ka ziyaadinayaa waa ismaaciil riwaayadiisa can khaalid wadikri illaahi ayaamu minan ayaamu aklin wa sharbin wa dikri illaahi ayaamaha mina waa maamlo wax la cuno wax la cabo ilaahna laba xuso arrinta sanadkana waxa weeye macnaa khaalid alxadaa waa kan oo abulmalix waa soo gaadhay waana is arkeen sheekhna waa u yahy laakiin marka hore xadiidka waa siduu kaga wariyo abuqilaaba udhexeeyo xadiidka abuqilaabu ka maqlay abuqilaabana abulmalix isaga ka maqlay dib buu abulmalix ula kulmayo xadiidkii markii hore dee isaga ka soo gaadhay inay cidi u dhexaysay buu toos u weydiiyo markaasu xadiidka naftiisii ayuu ugu celiyo u sheegay markaa haddii la yidhaha khaalid can abi qilaaba can abilmalixna waa si saxiixo waa si uu markii hore ku wariyey marka khaalid can abilmalixna inqidaac ma jiro oo markaa adigu labadii xaalo ee kolkol markay asaaniidu sida noqoto laisku cilayn jiray kolla midna dee mursal khafya laga dhigi jiray midna almazid fi muttasil asaaniid midna labadii midna maaha oo ka abu qilaaba uu udhexeeye khaalid iyo abilmalixna lama odhanayo waa almazid fi muttasil asaaniid kan isaga khaalid iyo abulmalixa isku xigaana iyadoo riwaayada abuqilaaba lagu cilaynayo lama odhanayo halkan irsaal baa ku sugan khafya ee labadii dariiqba waa laba dariiq oo inoo sugan haddaanay waxyaalaha di sugnayn ayay umuuraha labada midi iman lahayd wa dikri illaahi ilaahay dikrigii iyo xusidii oo markaa waxa weeye waa maalmo dee ilaahayna la xuso dikriga la badiyo dee waxa weeye gees kalena waxna la cuno waxna la cabo welina axaadiisu ay noo socota وxadثna abubكر بن أbي شhaybةa qالa xadثna محamed بن صاaبقا qaلa xadثna إbrاhيم بن الضhmاn عن أbي الزbayr عن بن كعب بن مالك عن أbيه أنه xadثه أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم بعثه وأوصبna الحdثاni أyاam التشhrيq bal xagga sanadka kollay nin mooye inta kale waa dadkii aynagu soo aynu hore usoo maray baan ujeedaa barhkoodna kitaabka way kusoo noqnoqdaan marka abu zubayrna waa moxamed ibnu muslim ibnu tadrus kacb ibnu maalik inankiisana walow nin cabdiraxmaan la idhaha ina cabdillahi ayaa imacb adigu dhowr baa jiray ilmo kacb ibnu maalike laakiin habeen san soo sheegay kale oon hore usoo sheegnay waanay nimankan ilmo kacb ibnu maalik waa wada hiqaad weeye nin daciifi kuma jiro laakiin ninkana waa cabdillahi ibnu kacb ibnu maalik bay yidhaaheen aabihii buu kaba warinaya marka anahu kacab xadaثahu xadaثa ibnahu weeye inankiisana cabdillahi ibnu kacab buu u warramay muxuu ugu warramay ana rasuul الlahi rasuulki ilaahay salى الlahu عalayه wasalam bacaa inuu diray hu kacab iyo wawsamna اxadaثan aws waxay ku cadfantahay damiirkan dee imaka mafcuulu bihiga dhacaya ee mansuubkaa damiira naصbin ah bacaa waa diray hu oo kacban ah iyo wawsamna اxadaثaani aws ibn اxadaثan rasuulka ilaahay baa wada diray ayaamo tashriiqi maalmihii ayaamo tashriiq oo walina waana xajaة اlwadaac oo minaa la jooga taas bay ahayd xagga markaa fanaada markaasaa ku dhawaaqo dee iyagii baa ku dhawaaqaye lafdi baa inoo dambeeye fanaadayaye mid kastaaba waa ku dhawaaqaye dadkay dhex marayaan waa ogeysiin iyo iclaam bay bixinayaan oo maxay ah annahu shaniye laa yadkulu ma gelaya aljannata jannada ilaa mu'minun ruux mu'mina mooye dee ilaahay waxa weeyaan kaalada waa ka xarimay oo janno ma gelayaan oo ruux mu'mina unbaa janno gala wa ayaamu minan maalmaha mina ayaamu aklin wa shurbin maalmaha minana maalmo la sooma maaha waa maalmo ciida waa maalmo wax la cuno waxna la cabo ee wixii camale kale inoo jidaysnaa iyo dikriga ilaahay oo la badsado na taa lama imanayo taas baa rasuulka ilaahay la diray si ay dadka u ogeysiiyaan oy u gaadhsiiyaan oo taasay kuba dhawaaqayeen xadiidka waatan leeyahy nin baa cusulee moxamed ibnu saabiq hore umaynaan soo arag kale waana nin kutubta lixdaa ibnu maajah mooye intooda kale ku sugan bukhaari kitaabkiisa gaarkee aladab lmufrad la ydhaah iyo meelo saxiixa dhexdeeda dhacday ama meel dhacday waa sida la-aan buu kaga wariyaa oo uu la kulmaya oo dee toos buu ugaba wariyaayo adabulmufradna waa cidi uma dhaxayso meel walow nin kale uu la socday wasaayo kaba midana san oo kale mubaa siduu kaga wariya me waa sida la-aan laakiin isaga naftiisa bukhaari dee muslimna waa tan aan aragnay iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo waxa weeyaan abu daawud oo iyaguna kitaabkooda uu ku suganye iyagu waa siday kaga wariyaan cid baa udhaxayso ujeeddadu intooda kale lamay kulmin bukhaari xataa awqaada qaarkeed waayo waa hore ayuu u dhintay haddii laba boqol iyo saddex iyo tobankii ama afar iyo tobankii oo bukhaari markaas ama labaatan ma gaadhin ama waa waqtigii labaatankiisi ayaaba dhimashadiisu ahayde kal waasida kaga wariyo kaloan waasida kaga warin way jirtaa muslim iyo inta kalena waa waasido kitaabkeenana xadiidkanunbu ku leeyahy wax kale maaha de ninku maaha nin saduuqa oo koley maaha dadkii dee aada u dabdiga sare lahaa maaha xadiidkuna duruqdiisii horeba waataan hayno waa xadiidkii hore aynu soo marnay adigu me walow dee xadiidka macnihii iyo shawaahida hore ayuu leeyahay bal waxaan leeyahay waa nin xadiidkanun kitaabka kuba leh qolooyinkaasna ay laba wadaagsadeen lafdigan ah waa ayaamu minan markii horena way nooguba sugnayd horta dee mawdacan macruufkaa weeye ee dee nin arkay inaan aragba kolley aan garanayno laakiin se wada aan garanayno marka xagga luqada carabeed waana i tadkiiriyaan waana la ta'niisiya horta dee mimtu way kasirsan tahay mar kastaba oo muno san dadka carabkooda kuba badan iyo muno la yidhaaho dee arrinkumaahe minan mimtu way kasirsan tahay waa taas weya xataa kalkol canaawinta iyo taabulooyada barhkooda oo muna ku qorantay waad arkaysaa xataa iyada dhexdeeda laakiin dee dabdigu صaxiixi waa minan waxaan leeyahay haddii la tadkiiriyana waa tan oo waa la tanwiininaya ayaamu minan ayaan aqriyayayba oo san aqriyay haddii la ta'niisiyana marka la tadkiirinayo bimacna lmakaan weeye marka la ta'niisinaya buqca ahaan iyo dee calam ahaan bay noqonaysaa iyada markaa maxaa la aqriyay haddii la ta'niisiya ayaamu mina ayaa la odhan ee lama tanwiininayo ayaamu minan waa tadkiir iyo ayaamu mina oo waxay yidhaahaba waxaa loo yihi minan likawniha dee lima yumna fiiha min addimaa bal waxa weeye bal waxaan leeyahay labada dabdiba waa jiraanuno haddii aan la ta'niisiyo buqco loo jeedo buqcada caynkaas ee magacaa leh ee lamana tasriifinayo ee ayaamu mina ayaa la odhan haddii makaan ahaan lagu awilo ama dee makaannimo la yidhaaho waa makaana de waa caalamiye uun mooye ta'niis meeshii ma jiro laba cilo meeshii ma wadahayne cilo keliya ayuunbaa meeshii taalo ismi munsarif uu noqonayaayo marka ayaamu minan saas bay u noqonaysaa waa xagga dabdiga ama xagga xukumka imika baabkii dee waa inoo dhamaadeen waxaa axaadiisani ay dee inoogu sugan ama inoo tilmaamaysaa saddexdaa cisho ee ciidda ka dambeeye xujaajtu waxa weeyaan ay joogayaan bal dee kii aan degdeginimina ay joogayaan ama ayaa mutashriq la yidhaah waa soomkoodu inaanu banaanayn adigu aan la soomahayn lafdigani sariix kuma aha waa ayaama waxa la cuno la cabe laakiin ruux hadduu soomo maxay arrintu tahay xadiid laakiin camr bnu cas xadiidkii ahaayo dee waxa weeyaan sanadkiisna waa xoog buu leeyahay ayaaba wuxuu ahaa isagoo maalin taas maalmo kaba mida ay u yimaadeen inankiisii cabdullaahi bnu camrin iyo uu cunto soo dhigu yihi cuna ayuu yihi waan soomanahay oo dee tihi waa maalmihii rasuulka ilaahay noo diidi jiray inaanu soomno nana amri jiray inaan afurne afur oo xadiidkaasi muxuu laftigiisu sariix ku yahay inuu rasuulka ilaahay nahiyey tan waxbaa la cunaa waxbaa la cabaa unbaa laftiga inooguma sugane inuu nahiyey ayaamaha in la soomo inuu dadka amri jiray in la afuro bal waxaan leenahay dee axaadiidan siday inoo keenayso soomkoodu ayaamaha ma banaana lama soomayo bal horta si guud baan leenahay way jiraan oo saxaabada qaarkood iyo taabiciintii qaarkood baa waxaa laga soo naqliyey inay ku tegeenba ruuxii mutadawicaha ama keyrkii inuu soomi karee laakiin waxaan ku xambaarantay un axaadiistan inaanay agtoodii maqlin aanay soo gaadhin dee xujaduna axaadiistan rasuulka ilaahay noqonaysaa shaksi qowlkiisiio isagu macduur ah hadduu taa kuba tegay sababtu ma maqlin ayaa taasi dee xujo maha la xujayso o yidha waa kaa hebelbasta yidhi ana saasaan kuba tegaya arrin baa jirta kolley bacd alculamaa way tacmiimiyaan oo asal ahaan maba ansaxaysa yidhaahaan laakiin haddii ruuxu uu yahay ruux xaaji oo mutamatica ama qaarina weeye labadooda waa isla xukumun hadyi hadduu qalayo dee hadyigii buu qalayo hadalba ma jiro soom laguma laha hadyigii waa waayey oo ma haysto de waa kii toban cishuu soomayey tobankaa cisho saddex cisho waa in xajka dhexdiisa la soomo ama intaa acmaashiisu ay jirto toddobada marka uu laabmo oo waxa weeyaan wa sabcatin idaa rajactum haddaba ruuxu sida u fiican dee waa inuu soomo inta carafo ka horeysa uu iska sii soomo qolooyinka culimada ee shardi kaba dhigaya ruuxu ee marka in cumradiisii uu dhamaystee markuu xajka exraamkiisa gudagalo inuu hadduu soomayo soomi kare laakiin aanu exraamka xajka kasii horreysiinayn taasna waa kuwa odhanaya waxba yaanu exraamkiisa yowmu tarwiya la sugine dee maalinta lixaad ama shanaad yaad iskasii exraamto si uu maalinta lixaad toddobaad sideedaadba hadduu lixaad kaba exraamto soomkiisii saa kuba dhamaysto ee qolada leh kol haddii uu cumradii laba yimi sababtii hore lahayo waa soomi karaana kuwa ishkaal agtooda maba jiro haddaba waxa weeyaan ruuxi muu makansan saddexdii cisho inuu qabla alxaj dee ayaamaha horteed soomo hadyigiina ma haysto marka kaasoo kale waxaa saxiixa bukhaari inoogu sugan muslim kuma sugna xadiid ibnu cumar iyo xadiid caaisho ah in loo rukseeyey inuu ayaamaha soomo ujeedadu camalkii xaj koo socda inay halaaثatin fi lxajba xajka dhexdiisa inuu sooma yahay haddaba camalkii soo socda haddaba ayaamahaasa in haddii ayaamaha laga baxaa xajka wuu dhammaaday bal inuu saddexdaa cisho isagii ruks loo rukseeyey inuu soomo bal markaa waxaan leenahay kolleyna waa shaafici qowlkiisa qowl labaad uu leeyahy ama qowl uu leeyahay mid ahaan iyo ama madhabkiisii qadiimiye aymo kale waana waxa daliilku keenaye ruuxii mutamatic ahaa ama qaarinka ahaa ee makansan inuu waxa weeyaan soomo ayaamaha ka horeysa dee carafo kaba horeysa ama ciidii kaba horeysa aan makansan isagu waa soomi karaa saddexdaa cisho si uu taas u soomi kaas baa rukso haysta lakiin wixii aan ka ahayn yada rukso ma haystaan ma soomayaan bal taaba weeye xadiidkaa kale sheegayaana dee bukhaari saxiixiisu inoogu sugan yahay oo lam yurakas fi ayaami tashriiqa an yusanna ila liman lam yajid ilhadya waana xadiid caaisha ee ibnu cumar ba baabu karahati وxadثna cبd بن حmaydi qال xadثna abو cاmiri cبdالملك بن cمr qال xadثna إbrahيم بن الضhman بhda الإsناad إbrahيم بن الضhman عن أbي زبير عن iبn كعب بن مالك taas wey غayr أنه qاl wuxuu uhi fnaadaya waa كacب بن مالكi أws بن الxadثاn way dhawaaqeen oo dadka dhexdoodii iyagoo maraya dhex marayay dadka ogeysiinaya inay ku dhawaaqayeen halkii fnaada uu yihi dee ifraadkaas bu halkan la tasniyeeyey un ficilkii bal markaa dee damiiru tasniya la xidhiidha baabu karahati siyam yowmi اljumucati munfaridan adakani baabu karahati siyam yowmi اljumucati maalinta jumcaha soomkooda la soomo munfaridan xaaliya soo keliya ujeedadu haddii maalintii khamiista lala soomo ama sabti lala soomo dhib ma laha laakiin waa jumcadii oo keliya oo dee aan caado waafaqin waxa weeyaan uu jimco ahaan loo qastayey taas in la soomo karaahadii ay karaahahayd ama nahyi laba nahiyey taas buu baabkeedi yahay xadaثna cmr بn naaqid qaal xadaثna sufyaan ibn cuyaynaةa an cabdilxamid ibn jubayr waa nin reer bani cabdidaar oo jubayrkani waa jubayr ibn shaybaha oo shaybahaasayna dee waa cثmaan ibn abi dalxa can mxamed ibn cabaad ibn jacfarin kana waa nin kaleo reer bani maqsuum walaa hore aan usoo maray oo isna quraysh ah sa'altu jaabir bna cabdillaahi radi allahu canhuma waxaan weydiiyey wuhi jaabir ibna cabdillaahi walxaal huwa yaduufu bilbeyti isagoo beytkii dawaafaya macnaha kacbaday way beytku makay joogeen oo uu dawaafayey ninkana uu la dawaafayey markaasaa muxuu weydiiyey anahaa rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay miyuu nahiyey can siyaami yowmi اljumucati maalinta jumcada soomkeeda in la soomo maalin jumco miyuu nahiyey faqaala jaabir baa wuxu uhi nacam haa wa rabbi hada lbeyti beytkan rabbigiisaan ku dhaartay waa adkayn dee beytkani waana beytkii dee way ku dawaafayeene beytkan rabbigiisaan ku dhaartay rasuulka ilaahay uu nahiyey taas oo warabbi hada lbeyt kolley nasaa-i oo kale iyo warabbi alkacbati baa dhacday xaafid ibn xajar baana wuxuu raximah llahu tacaala fatxulbaari kuba yidhaahaa isagoo dee haddana waa fawaaida badan ee kitaabku leeyahay ayuu saaxib alcumdu ka cabiraya waa kitaabkan cumdatulaxkaamka ayaa waxaa dhacay buu yidhaahaa dee maan ii suurtagela dib ugu yar laabmo warabbi alkacbati inuu dhigtay oo uu muslim u tiiriyey dee muslimna ma warina waa nasaa-i waa waham ka dhacu leeyahy ujeedadiisa waa maxay dee xadiidka waa soo arooro nasaa-i baa ku sugaye laakiin saaxib alcumda shardigiisa ahaa waa labadan saxiixun dee wixii ku sugan labadan saxiix marka waa inu hadduu dee markaa riwaayo aanay lahayn waa wax isagii lagu naqdinayo waayo maaha riwaayadoodii weyaan marka riwaayo muslim baan u tiri yidhah de taas bal maan tamakunin inan aad balo hobsade wahuwa yaduufu bilbeyt وxadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزaq qala aخbarana بن jurayji qala aخbaranii cabdالxamid بn jubayr بn shaybata ibn shaybata anahu aخbarahu waxa u waramay mحamed بn cabaad بn jacfari anahu sa'la jaabir bn cabdالlahi radي الlahu canهuma bimilihi waa xadiidkii mid laba mid ah can الnabiyi slى الlahu عalيه waslm marka xadiidka jaabir maxaa inoogu sugan rasuulka ilaahay inuu nahiyey maalinta jumca in la soomo tarjamadna way nooqayna hadda waa mطlq xadiidkii marka marka ama waxa la raaciyo ama keligii hala soomo lafdigu waa lafdiga caamka mطlaqa ah laakiin tarjamadna waa kay sheekhu qayday oo yihi waa haddii keligii la soomayo ee haddii wax la raacinayo ama laga horreysin ama laga dambaysin taasi kuma jirto marka maxaa laga qaatay axaadiida dambe ay noo qaydaysaa idlaaqa halkan xadiidkan iyo axaadiisan inoo bilaabmaya ayaa inoo qaydaya waaba kuwan وxadثna abu bkr بn abi shaybata qal xadaثna xafs وabu muعaawiyaةa can اlأcmaشhi xafs بn kiyaas iyo abu muعaawiya mحamed بn khazin baa acmash xadiidkii ka wada wariyey xa وxadaثna yaحya بn yaحya wlfd lah qal aخbarana abu muعaawiyaةa can اlأcmaشhi can abi صاalxi can abi hurayrata radي الlahu canه abu muعaawiya san hore soo marnay waa axfad الnaasi lxadiiث اacmash baa la yidhaah waa dad oo dhan ninkii ugu xifdiga badnaa xadiidka acmash taas baa la yidhaahaa acmashna maxaaba la yidhaahaaba waa ahbat الnaasi fi abi صaalح isaguna abi صaalح marka la eego asxaabtiisii badnayd waaba ninka axaadiistiisa ugu sii dabdi badan ugu sii idqaan badan waa laba mizo meesha kuba kulmay can abi hurayrata radي الlahu canhu qaala anahu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay wuxuu yihi laa yasum axadukum axadkiin yaanu soomin yowma اljumucati maalinta jumcaha ilaa an yasuuma inuu soomo uun mooyee qablahu hortii waa yoom ka horreeya oo khamiis uu maalintaa raacinayo aw yasuuma uu soomo uun mooyaane bacdahu dabadi waa isaga dabadi bal xadiidkii hore inoo qaydayaa maxaa meesha yaal maalinta jumco waa maalin ciideed kollay acmaalo ziyaado oo laynoo jeedayaa jiro hore in loo tago jumcadii iyo salaadan jumcada iyo maydhashadii iyo bal dikrigii iyo ducadii la badsanayay taas baaba jirta maalintii carafaha bay waxyaalihi ay ku cileeyeen soomka las markaa xaajiga loogu diiday bay ahayd maalinta hawsha badan iyo camalka badan ee sugaya ayuu hadduu soomo ka daciifaya maalintii jimcuuna kollay acmaalo gaar oo ay gooni u leedaaba jirto oo ay kaba mid tahay tabkiirka de in hore loo tago jumcadii oo kale iyo bal markaa taas baa iyo dee iyadoo maalin ciideeda tan ku cilaynayne ayaa laynoo diiday in la soomo keli ahaanteed weeye laakiin hadduu ruuxu la soomayo maalin ka horeysa ama maalin ka dambaysa way u badnaan tahay haddii ruuxu caado uu lahaa caadadiisi ay waafaqdo jumco markaa umuu jeedin iyadana taa looma diidayo matalan ruuxu soomi jiray maalinna soomi jiray maalinna afuri jiray khamiistii waa afurnaa maalintii uu soomayaa jumco noqotay sabtidiina waa afurna yahay arrintiis waxayd maalina inu soomo maalintii waxay kusoo dhacday jumco looma diidayo oo kale carafuu soomi jiray oo caado u lahaa carafaa jumco noqotay ama cashuuraa jumco noqotay ee imaka jumcanimo looma soomayeyna waa cashuuro iyo carafa looma qasayo jumcaan looma diiday iyadna waa la soomayaa taas waa iyadoo soomkii dee maalintan lagu khaas yeelo taas bay tahay sa dee salaad habeenkeedii lagu khaas yeelaba nahyi inoo dambeeya uu kuba yimi bal taaba weeye kolleyna iyada markaasan axaadiisani ay noo tilmaamayso culimada in badan oo ama intooda badan qowlkood weeye shaaficiyaduna waa qowlkood oo ah iyo karahay kaba cabiraan bal dee nahyiga haddaan ilaa asalkiisu waa litaxriim waaba laga xoog laga sarraysiin karaaye inuu dee ay wax laysu diiday ay tay mashruucna aanay ahayn maalinta jumca in soom lagu gooni yeelo inay caado uu ruuxu lahaa uu waafaqo uu mooye ama uu la xidhiidhiyo maalin ka horeysa ama maalinta kaba dambaysa taasba imaam malik ba raximah llahu tacaala kitaabkiisa muwada ayaa wuxuu yidhaahaaba lam asmac axada min ahli اlcilmi wاlfiqi waman yuqtadaa bihi naha can siyaam ywm اljumca wasiyaamu xasan maad maqal axad ahlucilmiga kaba mid ah iyo dadkii ahlu fiqiga ahaa ee lagu dayanayay kaba mid ahoo diidaya nahiyaya in maalinta jumca la soomo soomkiisuna waa fiican yahay bacda ahlicilmina waan arkayba soomi jiro uba qasti jiray oo amee dee soomi jiro filaya inuu uqasti jiray buuhi marka wuxuu nawowi ba wuxuu hadalkiisa ku tacliiqinaya hadalkaa imaam malik yihi huwa aladii ra'aahu wey isawaa siduu isagu qabay kayrkiina waxaa wax ka duwan ayay qabaan oo ah san axaadiiani keenayso hadal aada u qayimuu markaana uu yidho wasunatu muqadamat calaa ma ra'aahu huwa aw gayru sunihii rasuulka ilaahayna iyadaa ka horeynaysa wixii imaam aimada ka mida sida maalig oo kale uu arkay ama kayrkii uu isagu ku tegey ijtihaadaan ugaba tegey taas ba waxa weeye waayo nahyigii waa kan inoo sugan markaa waxa mutacayina in lagu qawlo imaam malikna wuxuu ku xambaarayy say dee maalikiyada qaar ba ay yidhaaheen xadiidkani inaanu isaga gaadhin un amaanu agtiisa kuba sugnaan ee haddii uu xadiidkani sidiisa u gaadho dee waxaa la arkaa la haddii wax caaridaya aanu agtiisa kuba sugnayn inuu san ugaba tegi lahay bal muhimka waxa weeyaan cumdadu iyo xujadu waa sunaayo ciddii bal matalan sunii khilaaftay kol haddii dee wax daliil kaloo iyadana waxaan caaridayo bal dee ay ku khilaafeen aanu jirin ijtihaad ay ku khilaafeen ay dhici karta waxan inaanu sooba gaadhin sida imaka tii aanu ayaamu tashriiq ba an idhi waxa weya dee xujo ma xujadu sunahay noqonaysaaye qowlkaas isagii waa macduur laakiin ciddii iyagu ogeyde sunniina uu soo gaadhaye madhabkaasba dadkiisa kaa mid ahayd ama madaahibaha ee had iyo goor madhab kastaaba waxay leeyihin waxyaala aqwaal sunni ay kuba khilaafaan way leeyihin imaamkii macduur buu kuyo isagu ijtihaad buu ku khilaafay waxaanima deen sunaani agtiisa kuma sugnaanin laakiin ciddii atbaacdiisa ahayd ee sunnina aragtay iyagu cudurdaar uma laha inay dee raacaan oo yidhahaan dee madhabka iyagiiba saasa ay yidhahaan kol haddii iyagu inay waayo isagu macduur hadwaa iyagu macduur ma noqonayaan taqliidkiisa jaanibkaas waana taydiidiba jireen aimadu bal taaba weeye arrin kale anuu sheekhu soo naqlinaya halkan waa xikmadda la isugu diido bal kolley waa ta aan qayba sheegnaye bal malaha malaha xikmadda ugu daahirsani waa maalin ciideed ee ciidduna kolley shanigeeda waa tan waa ciiddii usbuucda acmaal diyaadina waa laynoo jideeyey bal markaa kolley shanigeeda aba in la afurnaado xaggan marka la eego dee soomkan ka horeeya ama kan ka dambeeye banaynaya ama dee ka dhigaya wax mashruuco ruuxu leeyahayna waxa weeya dee jumcanimadii baan loola qastahayne waa wax markaa dee waa soom aan jumcadii loogu talagelin buu noqonaya aqwaalo kaleo culimada ay ku tacliiliyaanna waa jira وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفية عن زائدة عن هشام هشام كان هو هشام بن حسان القردوسي غالبا أما هدي ابن السيرين من هشام ليلى كورنا يولا إطلاقه هو هشام بن حسان القردوسي كومده dadkii أحاديث ابن السيرين yaqaanay raggii uguba mudnaa ama asxaabtiisii raggii axaadiistiisa uguba markaa xaggaa ugu itqaan badnaa هisham بن حسان القردوسي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال لا تختصوا أخاas yeelin oo ليلة الجمعة maalin habeenka جuمعة biqiyaamin waa qiyaam salaad habeennimo ah u kacdaan min bayni layaalihi habeenada kala duunkood iyo sukadood wey walaa takhusu kolley ficilku labadan ficilsan unbay kitaabka dhaceen nusqooyinkiisa oo dhan se imaam nawowi raximah llahu tacaala uu yihi laakiin labaduba sida dee ahla luqa inoo soo naqliyeen laazim iyo mutacadi way noqdaano markaa ishkaal ma jiro walaa takhusu ha khaas yeelina yowma aljumucati maalinta jumcana bisiyaamin sooma a ula qasaysaan jumco ahaan min bayn alayaami ayaamaha kale dhexdood iyo idinkoo ayaamihii kale kasoo soocaya oo soomkan kuba khaas yeelaya ilaa an yakuuna inuu noqdo un mooye fii sawmin soom uu waafaqo soom yasuumu axadukum caada uu lahaa kiibuu waafaqay ama dee san carafuu waafaqay cashuuruu waafaqay maalin kaluu caado isaga isaga lahaabuubu waafaqay sidaa dee ninkaa maalinna soomayey maalinna afurayay oo kale iyada bal matalan umuuraha looma diidayo qasad ma jiro iyo taxari yoomki ma jiro laakiin wixii taxari yoomka loola qasaya baa laysu diidayaaye habeenadiisana salaad aydaan habeenada kala tukanayn ha ku khaas yeelina ruuxuu qur-aan waa aqriyi kara sida dee suuratulkafi waabay soo aroortay xadiisiyay kuba timi salliga rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu caleyh la badsaday habeenkaa si gaaruu mashruucba u yahay oo rasuulkaa yidhi badsada maalintaa iyo habeenkaa salligayga bal taasi waa gaaraya lakiin salaad gaarahoo habeenkan un uu tukanayo habeenada kale aanu tukanayn ama soom maalintan uu soomayo maalmo kale aanu soomayn taas baa adigu laynoo diiday ilaa an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum markaa xadiidka ta inoogu sugan waa nahyigan sariixa laylat aljumuca in dee nahyigana asalkiisa haddaan lin taxriim ka dhigna karaahadii taxriim baaban ku xambaaraynaaye in salaad min bayn layaali maalinteeda som wuxuu leeyahy sheekuna karaahiyada caynkaasa la isku waafaqsan yahay lakiin sheeka halkan sabab naqliyo wuxuu leeyahy culimadu waxay xadiidkan u xujaysteen calىa karaahati hadihi الصalaaةi اlmubtadacati alati tusama ragaa'iba qatl اllah waadichaha wamukhtarichaha فإنها بدعة منكرة من البدع التي هي ضلالة وجهالة وفيها منكرات ظاهرة وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحسن فلدو شيخ wuxuu leeyahay xadiidkan culimadu waxay uxujaysteen salaada uu dee صifaadkaa xunxun oo dhan ku sifeeyey baadilka bidca xun ah ee taas oo kale bal waxa weeyaan uu sheekhu waaba habaaray qaatala allahu waadicaha wamukhtaricaha buu leeyahay ilaahay ha dilaa ma ha la aado kii waxaan dadka u bilaabay oo kale bal taas waa adigu salaad salaat arakaayb ay odhanayeen oo dee markii hore baytulmaqdis iyo meelaha qarniga afraadiya ka bilaabantay ilaa qarniya ayay socotay markii dambe joogsantay oo kale habeen jumcay isugu imanayeen oo rajul kaba mida oo dee la dheereynayo kollay kayfiye loo tukadana lahaayo si aan xataa dee tobanka dambe rabadaan loo camirin dhulka ayaaba loo camirayo rag iyo dumarre ay ku kulmayeen mafaasid badanna ay kaba dhacaysa oo taas oo e culimada qaarkoodna aan aad sunaa iyo axaadiista heerkaa kuba ahayna kutubtooda qaar bay dhacday sida ghazali oo kale iyo axyihiisa iyo saaxiba qut lqulub iyo ay yidhaahaan walaa taktar taktarna bidikriha fi laxyaai waqut lqulub in salaada kutubtaa lagu sheegay ha ku kadsoomin de culimada waa kala dejiye laakiin waxaa dhacay qarnigii toddobaad kolley de waktiyadaas waa qeybtiisii hore un laba imaam oo aimadii muslimiinta kaba mida labadoodaba shaaficiyay ahaayeen labadoodaba waa laba imaam ayay ahayen bimacna alkelima isku beledna way ahayen kolkal waa munaafasada waxyaalaha ay keento iyo laba ruuxoo ay waxyaala ka dhexayn karaan tartan kaba dhexayn karaan reer dimashqna way wada ahaayeen waa imaamkii weynaaye ibnu salax iyo imaamkii weynaaye mujtahidka ahe cizudiin ibnu cabdisalaam ayaa masalada isku qabsaday waa masalada markaasna weli way socotay beri dabadood bay go'day malaa imaam nawina waktigiisi weli way jirtay mar dambey joogsatay masaladay isku qabsadeenoo markaa waxa ay kolley markaa cizudiin ibnu cabdisalaam baa nahiyayey waktigaasna waxaan filaya isagaa jaamica bani umaya isagaa khadiibkiisa de intaanu markii dambe markii adigu kolley umuuro dhacay daraaddeed aanu khudbad iyo wixii de waa kii markii dambe wadanka kaba tegay ama laba saaray ee dee ninkii amiirkaa isqabsadeen ee ducadii u ducaynayay uu gooye mar ninkaas nicii walaalayiin baa jiray adigu dad ayshayeen daraaddeed ayuu nimankii gaalada ahaa ee de saliibiyiinta weliba baqaayo dee meeshii dhulkiisiiba joogay ayuu fasaxay inay dimashq ay yimaadaan oo hubya ay kaba iibsadaan oo hub muslimiinta lagu laynayo isagana wax islaa wala dee nin kale ishayeen oo hadda qaraabadiisa ha kaa caawiyeen oo kale markaa umuurahaasa keenay khilaafka waa kii markii dambe dee masar ba tegay isagoo masar iyo xaggaa u guuray isaga iyo ibn ibnuxaajib iyo adigu bal alxaasil markuu nahiyey ayaa mu'yin liamrin ma imaamkan oo dee imaamkaa sunniga ahaa matalan si kastaba dee qiimo badan taqiga ahaa waric ahaa ayaa waxaa ka dhacay inuu yar xoogeeyey masaladii bal dee taas oo kale isagu sheekii uu jawaabo dee ta waxaa jirtay rasaa'il ay isu qoreen oo waxaan filaya akar min risaala horta ibnu abd ibnu cabdisalaam laba risaalo waxaan filaya labadii jawaabeed waa jawaabadii intayba rasaaisha wayna soo gaadheen waa la madbaceeye waxaa lagu madbaceeyey cunwaan ah musaajala cilmiya albani baana kolleygii madbaceeyo taxqiiqoodana lahaa waa waxyaalihi ay isugu jawaabayeen ujeedada ibnu cabdisalaam waa kii suga dee uu inkirayey arrin dee kolley aan ahayn baabkiisii ahayn ayaa ka dhacday ibnu salax ibnu salaxo masaladan tan xoogeeyo kale oo tarjamadiisaba ku yidhaha siyar markaa dahabi oo kale waxaa ka dhacday masale laysat min babi waayo isaga wixii lagama filay taas oo kale waa umuuro oo la yidhi reer dimishaqda maxay yidhaaheen wakana rajula saalixan oo cibaaradii ujeedada hadalkii ay tiri caaisha maalintii usayd ibnu xudayr iyo dee xaadisadii ifkiga oo kale ay isu jawaabayeen sacd ibnu cubaayata arintii usayd ibnu xudayr sacd ibnu mucaad kolley waa khaba dee haba dhaceen lakin waktigaa ma noolay baan filaya usayd ibnu xudayr iyo walow sacdna dee uu meesha hadalka uu kuba jiray ibnu mucaad lakin de waxaa laleeyahay ma taasi kolley waa waham yar dhacay meesha ayaa waxaa la yidhi hadal buu yidhi markuu yidhi hadduu nimankani walaalaha iyo khasraj yahayna adaana amriyo dee waanu dilaynaa ninka waxaa sameeyey ayuu yihi waxaad ogtahay taasoo ma dhici karto ma ma kalaysi oo kii hadalla ugu jawaabo deeta la yidhi caaisha siay kama cabirsa wakana rajulan saalixan lakin xamiyadii ama cas de qolonimadii iyo labada reer wixii kama dhexeeyaa ku xambaartay hadalkan inuu kama dhaco hadalkaasoo kale ibnu salax berigaa la yidhi wakana rajulan saalixan ujeedadu ninku wuxuu ahaa nin saalixa waa adugu wax yaroo hoos maray de way hoos martay un taasoo bal waxaa leeyahay arrintan waa risaalada rasaaishuna haddii dee doondoonta malaha ma garan karo kolley malaha dee antr waa ma weyn oo waa laga heli karaa antaderadada masaajada cilmiya cunwaantaasay ku madbacaysantah laakin waa arrimahaasoo waxaa adigu hadaladii reer dimashik markaa la yidhi ibnu salax wa kana rajula saalixa waa ibnu salax baa laha nin saalixo ayo ujeedad maxaa qaaday maxaa dee umuurahan u daafacayaaba hadalkuya waa salaada ujeey markii dama adigu waa iska baabaaday salaadaas salaata raqaayib la yidhi oo markii hore ka bilaabantay bayt ulmaqdis lakin dee dhulka ku faaftay sham iyo meelo kaleba oo aad ay ugu cinaayoon jireen bal wuxuu leeyahy taas rasuulka ilahi habeen jimca la tukanayay kayfiyo dheerna waa loo tukanaya wakaa rasuulka ilahi qiyaam gaar ah oo habeenka u khaasa waagu nahiyey in dee uu ruuxu laba yimaado xataa salaad caadi ah haba noqote baabu bayaan naski qawlihi tacaala wuxuu baabaysan yahay ilaahay qowlkiisii uu yihi wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun naskitaankii laba nasakay biqowlihi ilaahay qowlkiisii lagu nasakay uu yihi faman shahida minkum shahra falyasumhu bal waxay inoo iman doontaa xadiidku inooguma iman doonaaye kallay kutubu tafsiir iyana wixii ziyaadaha ulaamaysaano adigu halkaa aada uma sii dee dhexgelaye muhimku lakin axaadiisan siday inooguma imanayso waa ilaahay qowlkiisa uu yihi wacala aladiina yudiiquunahu fidyatun wadacaamu miskiinin oo kuwa iyagu karaya soonkii ee inay soomaanba karaya kuwa haddii dee ay iska daayaan soomkii way ida aftaru hadday soomaan way soomeenba hadday afuraan iyagoo soomkii karaya korkooda maxaa ah fidyatun fidye inay bixiyaan dacaamu miskiinin fidyadii bay bedel kaba tahay oo ah ruux miskiina cuntadii dee can kulli yawmin bal haddaba qowlkaa ilaahay taas ahaa ee macnuhu yahay ruuxii mustadiica ahaa ee mudiiqa soomka ahaa ayaa khiyaar leh inuu soomo iyo oo uu soomo iyo inuu iska daayo fidyo bixiyo taas in la nasakho markii horey ahayd waana tadarujkii axkaamta shareicada dadka si ay u qabatimaan ay ugu fududaato ayaa dee aan mar keliya u soomkii laysku waajibin ee horta marka hore taasay ahayd markii la qabatimay dee waa tadaruj ayaa markii dambe la nasakhay oo maxaa lagu nasakhay faman shahida minkum ushaara ruuxa xaadira ee minkum idinka idinka mid ah shaara ujeedadu isagoo muqiima caafimaad qabay bishi u gashay falyasumu iyada markaa fidya ma jirte dee waa ruuxa karaya xanuunsan ahayn safarna aan ahayn ha soomo ee mudiiqa dee ruux weynaadena aan ahayn bal taas buu baabkeedi yahay xadiidkayna aan ku arki doonaa kolleyna malaa hadalku intaaba ka badan yahay kutubu tafsiir balu yar laabma iyo dee axaadiisaa yar waasacayo شhرحda واسع حدثنا qتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بكير بن عبد الله بن الشجوي عن يزيد مولى سلامة hore xalaytana waan soo aynay يزيد بن أبي عبayd oo سلامة mawlihiisa ahaa عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال أنه قال لما نزلت markay soo degtay هذه الآية آيضا أه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين de kolina waa qراءaadkii jiray dee mid kaba mide barhkoodna way isu iضاafeeyaan fidyaة طعaami ama masaakiina haddaba markay aayaddaasi soo degtay kaana wuxuu ahaa man araada ruuxa doona an yuftira inuu afuro oo wayaftadiya uu fidyadaa bixiyaa khabarkii kaana wanqadarana facala dheh waa samayn jiray oo ninkii isagu doona inuu iska afuro fidyana bixiyaa facala dalika uu iska dayn jiray soomkii oo uu iska bixin jiray fidyadii xataa nazalat ilaahay soo degtay alaayatu aayadii alatii aayadaasoo bacdahaa dabadeed ah faman shahida minkum ushahra falyasumuu marka takhyiirkii baa la gooyey fanasakata markaasay nasakday xadaثnي cمr بن بن سwاd الcاmiriي qال أخbarana cبd للhi بن وهb qال أخbarana cمr بن الxاrث عن bukayr بن الأshج wa bukayr بن cabd للh بن الأshج عن يزيد mولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الlه عnه أنه qاaل kuna waxaanu ayn في رaمaضاn رaمaضاn marka ay deen ku sugannahay عalى cهdi رasuuli الlahi صلى الlه عليه وسلم wqtigii rasuulki ilaahay man شhaaءa صاama rawxii doonaa waa soomayey waman shaa aftara kii doonaana uu afurayayoo faftada wuxuu isku markaa fidye u bixinaya bidacaami miskiinin miskiin cuntadii oo taasaa kaga filayd soomkii xataa unzilat hadihi alaayatu ilaa aayaddan la soo dejiyey ah faman shahida minkum ushahra falyasumhu aayaddaa la soo dejiyey bal xadiidkooley ama baabkutu inoo tilmaamaya waa inay shareecada sida axkaamo kaleba ay kuba yimaadeen soomka waajibintiisu muu nahayn un marxalo keliye maraaxil buu soo maray tadaruj baa jiray waa si dadkii axkaamtan dadka mukalafiintaa loogu fudaydiyo oo markii hore soomkii iyadoo la faray ayaa haddana ruuxii isagoo karaya ayaa waxa u banaanayd inuu fidyo bixiyo iskana daayo markii dee tiina lagu soo dhacay baa deeta waxay noqotay in soomkii khiyaa takhyiirkaa la joojiyo aayadaasna la nasaho kolley xadiidkani saasuu sariix ku yahay xadiid ibnu cumarna sidaasuu kuba yimi mucaad ibnu jabal isaga xadiiduu lahaa iyadna axwaashaa soomku inuu soo maray buu kuba yimi bal marka waxay la tahay waxaynu imaka uga baydhnaa aqwaashaa saxaabada iyagu cid kastaba kaba ogaa xaalku suu ahaa iyo iyagu markaa u joogayna nuzuulkii waxaan uga baydhnaa ma jirtee tan odhanaynaa waxa weeye wacala aladiina yudiiquunahu kuwa iyagu karaya fidyatun fidya korkooda hadday afuraan oonay soomin waa xukum markii hore sadr alislaam jiray laakiin la nasakhay oo takhyiirkaasoo arrinku wuxuu noqday ruuxii dee isagu xanuunsanaya ama safara waa tan oo aayaadkan suuratulbaqara ay uguba sugan tahay faciddatu min ayaamin ukar haddii dee aanay soomin weeye kii isagu weynaaday ee gaboobay ee isagu aan soomba karahayna isagu fidyadii buu iskaba bixinayaa laakiin markaa waxay noqotay kii isagu mustadiic ahayn musaafir ahaynen mariid ma ahayn isaga dee soom mooye wax kaloo u banaani maba jirto aayadduna saas waa nasuuq waxaa jirta culimada qaarkood dee aayaddan muxkam kaba dhigaysa oo ka dhigaysa inay tahay uun dadkii dee fidyada bixinayay ee sida dadkii waaweynaa ibnu cabaas oo kaleyaba qowl saasa laga soo naqliya walaa la yidhaha dee wuxuu aqriyay isagu cala aladiina yudawaquunahu macnaa lagu kalifaye hadday israhaan sooma mashaqo kuma soomaya fidya korkooda marka haddii taa la yidhaha ayaddii dee waxay noqonaysaa muxkam oo kale kalay jalaaleyn kasta dhacday oo kale wacala aladiina laa yudiiquunahu laa halka la qadaro laa halka la qadaro oo waa kuwa aan karahayn oo lagu fasiro marka ashaykh alkabiir walmara alkabiir iyo taasoo kale laguma fasiro kuwa aan soomkii karahayn oo laa qadaro de kolley waxaan taqdiirkaa ugu baahanaa ma jirto kol haddii dee saxaabadii rasuulka qaybo kamida oo s u joogay iyagu nusuulkii ay noo caddaynayaan arrinku inaanu sida ahayne takhyiir hore jiray markii dambena takhyiirkii la joojiye bal adigu taas baa imaka muhimku waxa weeyaan un ruuxa markii dambe takhyiirkii ma jiro waa la soomaya cidda dee rukso u haysataana waa cidadka ama ha noqoto iyo dee haweenaydii xaamilada ahayd iyo tii murdicada ahayd iyo taas oo kale oo sidan dee ruuxii safarka ama ruuxii xanuunsanaya laba mida dee khilaafkii ahlicilmiga maxaa ka dhalanaya ka laazimayana taa maxalkeedii maba joogno khilaafku waa khilaaf muntashira walow dee daahirku uu yahay dee meeshii fidyo horta laguma laha qadowni iyagana in lagu yeelanayo baabu qadaa'i ramadaana fi shacbaan wuxuu u baabaysan yahay bil ramadaan qalahyadii la qalaynaya shacbaan oo ruuxii ay wax dhaafeen cudurdaar uu u dhaafay sida ruux xanuunsaday haweenaydii caadada lahayd ayaama soomkeedii dhaafay oo kale in bishii shacbaan la qadaynayo matiga saasaa ii taalla xagga hoose laakiin maxaa yaala waana sade xadiidka u yar ansafsan baabu jawaasi taakhiiri qadaa'i ramadaan maa lam yajir ramadaan aakharu liman aftara bicudrinka maradin wasafarin waxaydin wanaxwi dalik bal inay banaan tahay qadihii ramadaan in la dib dhigo intaan ramadaan tii kala iman ruuxii cudurdaar u afuray oo markaa macnuu muxuu noqonayaa ruuxu hadduu camdi isaga afuro iyada markaa inuu u degdego weeyo marka ugu horreysay ciiddu ay baxdaba waa inu wiii dee uu taas qadeeyo laakiin ruuxii cudurdaaro safar buu ahaa waa xanuunsanayey haweenaydiibaa ayaamo dee duhuri la-aantii iyo xaydkiiyabay wax ku dhaafeen markaa walow qalaheedii in loo degdegaa ay fiican tahay ruuxu siuu dimadiisii u bari yeelo waa deyn lagu leeyahay deenkii hore isaga bixiyo ayaa haddana laakiin wuxuu wuxuu leeyahay ruuxu inuu iska daayo uu dib dhigo ilaa inta ramadaanta kale ka horeysana waqti uu ka karo ama uu ka doono kaba soomo marka inta ramadaanta ka horeysa kale waa leeyahay waa dib dhigi karaa laakiin de hadday ayaamo ramadaantii ka hadho intii lagu lahaa un mooye wax kaleba aan ahayn inta aan ka badnayn iyada markaa uu cidhiidhyamaya oo laazim bay ku noqonaysaa inay ramadaan marka la gaadho ma aqbalayaba waqti aan soomkii aqbalayn baa ka dambeeya markaa inuu u degdegaa laakiin bal waa taa axaadiistan waan arki doonaa dumarkii rasuulku siday yeelayeen xadiidka caaisha iyo xadaثna أحmed بن cabd للhi بن nus qala xadaثna زhayr wa زhayr بن mعaawiya qaala xadaثna yaحya بn سacيidi waa anصaari weeye ee qaطaan maaha waayo زuhayr yaxya isagaaba زuhayr kama wariyo زuhayr wax kama wariyo gees kalena yaحya الqaطaan abu salama ma soo gaadhin an yaحya بn سacيidi عan abi salamةa qala anahu qaal samictu caaishaةa radي الlahu عanha taqulu kaana wuxuu ahaa yakunu mid ahaanaya calaya korkayga aلsawm min ramadana oo waxa weeyaan laftiga kolley kana yakunu yakunu dambe waa mudaaric ama haba ahaatee ayaa zaa'ide ka dhigaynaayo kana wuxuu ashaani calaya ama dee waxaa ahaanaya korkayga asawmu min ramadaan ee iyada zaa'id baan kaba dhigaynaa walow ay yar tahay waayo markuu maadiga yahay xashwa alkalaam waa la ziyaadiyaa kana way dhacdaa laakiin yakunu walow dee ashcaarta qaarkood lagu arkay ama isagoo mudaarica ziyaadadeedu way yar yar tahaye laakiin haddana dee tii umaan kaba dhigaynaayo waqad tuzaadu kana fii xashwin kama asaxa kama kana asaxa cilma man taqadama saa ibnu malik lahaay oo kale kol kol xashwi hadal dhexdii kana waa la ziyaadiyaa sa dee ma kana asaxa cilma man taqadama oo kale misaalka uu soo qaatay waxa wey lakin yakunu ay aad bay uga yar tahay tan ama lakin ashcaarta qaarkood waa lagu arkay bal ti waxaan ka dhigaynaa yakunu inay zaa'id tahay oo waxaa dhacaysay in soom laygu yeesho ramadaan oo ujeedadu ayaamihi xaydka ayaa lagu lahaanayay fama astadiicu maan karahayn an aqdiyahu inaan qadeeyo ilaa fi shacbaana oo ujeedadu may makansanahayn may haleelahaynba sababta aanay uhaleelayn ama ay ugu adkaanaysa taas inay qalayso way noo soo socotaa oo maxaanay uhaleelayn wa ashuklu min rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam bal ay yamnacunii waxa iga manceyaya ama yamnacuhaa dhehmay iyada hadalkeedii maahe waxa ka manceeyeyba oo inay dee shacbaan inta ka horeysa ay soomto ashuklu shuqloon birasuuli llahi salى الlahu عalيه waslm aw birasuuli llahi salى الlahu عalيه waslm macnaha shuqloonki ay rasuulka ilaahi u adeegiisii iyo dee khidmadii iyo arrintii iyo axwaashiisii kale ay kuba shuqlooneyd ayaa ka hor joogsanayey inay ayaam shacbaan inta ka horeysa soomto xadiidka daahirkiisu waxa weeyaan ashuqlu min rasuuli llahi waa inay caaisha hadalkeedii tahay laakiin siday noo dambaysteen riwaayada saddexaad noogu iman doonta hadalkan yaxya bin saciid alansaari baa leh xataa abu salaama ma laha marka waxa ay tahay waa mudraj oo bukhaari xataa nafteeda halkan horey dhacday qaala yaxya riwaayada muslim maanta waa idraaj laakiin iyada muslim riwaayada saddexaad bay ku iman ee bukhaari ba halkan qaala yaxya yaxya muxuu yidhi oo uu tan tacliil ugaba dhigay wa ashuklu min rasuulillahi birasuuli llahi salى اllahu عalيه waslm وxadaثna isxaaq بn ibrahim qala akhbarana bishr bn cmr الزahraniyu qala xadaثanii sulayman bn bilali qala xadaثna yaحya bn saciidi bhada اisnaad غayra anahu qala wuxuu yihi wadalika limakani rasuuli llahi salى الlahu عalيه waslm tana waa idraajkii un oo ujeedadu waa xadiidkii hore oo ah inay caaisha tidhi kana yakunu calaya sawm min ramadana fama astadiicu an aqdiyo ila fi shacbana lakin halkii ashukl min rasuuli llahi ayaa maxayd wadalika limakani rasuuli llahi salى اllahu alيه waslm intaas bay sababtaasna waxa weeye ay u hareeri weyday u keri weyday waa rasuulka ilaahay makaankii ujeeddadu rasuulka ilaahay bay la joogtaa dee isagii xuquuq buu leeyahay ka horeynaysa dee waxyaalahaani kol haddaanu waajib mutada dee cidhiidhyamay aanu ahaynba xuquuq uu leeyaho kaba horeynaysaa jirta horeynu usoo maray haweenaydu inaan soom sunnaa walow kana aan usoom ahayna lakin kol haddii taakhiirka u banaan yahay waa waajib muwasicuu noqonayaaye bal masalan inaanay iyadoo ninkeedu joogay inay soom soomto waa soomkii sunnaha aanay uba banaaneyn bal dee markaa umuurahan baa jiray oo way dibdhigaysay ilaa shacbaan lagaba gaadhayo وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جريج قال حدثنا يحيى أجمر سليمان بن بلال با يحيى كما وريي كلنا waxaa ka wariyay si ugu horeysay Zuhair ibn Muawiya imakana ibn Jurayj ibn Jurayj ba xadiiskii kala saaraya intii mudrajkeed iyo intii kale maxay bihada isnad waqala wuxuu yiri fadanantu waxaan u maleeyay qaa'ilkuna hada waa Yahya أن ذلكa ariنkaasa inaanay soomayn شhacbاan waxa ka horeysa شhacbاan inta ka horeysa aanay makansanahayn ama aanay karahayn waa inay tahay لmakaniha min النabiyi صلى الlaهu عليه وasلم yaحya yaquluhu hadalkaa yaحyaa yihi ee maaha abusalama muu oran caaishana xadiidkeed maha intani imika riwaayadan inoo kala fasiltay labada riwaayo hore mdraj bay noqonayaan وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يحيى وحدثنا عمرو بن الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى عبد الوهاب بن عبد المجيد يا سفيان بن عيينة لبدودبا يحيى يقولون كوريا بهذا الإسناد ولم يذكر من شيء في الحديث يو الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم انت حديثك يا أمي كافتومين اه انت المدرس كان يقوم يشيغن رواية دودب وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الداروردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت واتي مخففة أهيد إنه شأنية كانت وحي أهيد غالبا فعل ناسخ إذا ساسوك على الرعلة مركا مخففة تاي إحدانا مدى أنك نغمدي la tuftiru laamtana waa tii faariqadayda inta naafiyada iyo inta mukhafafadaa kala sooci jirtay la tuftiru mid afurta fii zamaani rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay waqtigiisa oo ujeeddadu maxay la afuraysay xayd daraaddeed baabay u afuraysay iyadoy rabadaan tahay hadhow qallihii waa lagu leeyahay famaa taqdiru may karahayn calaa an taqdiyahu inay qadayso maca rasuulillaahi sala allahu calay wasalam iyadoo rasuulka ilaahay de maciisa khidmadiisii iyo dee xuquuqdiisii ay jirto may karayn inay markaas qaldayso xataa yaأtiya shacbaani ilaa bisha shacbaan uu kaba timaado xadiidka horta tayada inooguba sugan marka uu ruuxu cudurdaar uu ku afuro ruuxii xanuunsanayey ruuxii musaafirkaa haweenaydii dee aan daahir kaba ahayn ee cudurdaar uu ku afuro walow u fiican tahay inuu u degdego say dee jamaahiir alculamaa yidhaaheen lilixtiyaam inuu u degdego haddana waxaa u banaan inuu dibdhigo dibdhigaasna waxay noqonaysaa un ilaa rabadaanta kale laga gaadhayo wakti buu haystaa in xaggan dumarka rasuulku dee inay waktigaas ay makansanayeen shacbaadna kollay sida xadiis bay nooguba dambaysa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh shacbaan inteeda badan buu soomi jiray oo isagii baaba sooman weeye marka haddii dee xuquuqdii kale iyo mucaasharadii iyo rasuulka ilaahay dee xaggii wixii uu kuba lahaa ee xuquuq ahaa ay eegayeen ay taa uba eegayeen isagii maanta waa soomayo dhinacaas iyo waxyaalahaasba dee waa kaba mashquul buu ahaa marka taas bay deeto dee waktigiina waa dhowyo rabadaantii kale hadduu gaadho ma aqbalayo soomka ka jooga mooye kii hore lama qallayn karo saa daraaddeed bay waktigaas ay u makansanayeen ay u soomayeene muhimku waxa weeye ruuxu waa dibdhigi karaa ilaa inta ay dee ka hadhayso rabadaan ayaamihii uu lagu lahaa in leegun haddii ayaamihii in leegun ay kaba hadho markaa waajib mudayaquu noqon oo ay tay inuu degdegon wax kale uba banaanayn buu noqonaya bal markaa intaasi waa ruuxii macduurkaa weeye haddii ruuxu intaa isagoo dee haleelay makansaday oo macduur dee markii horena afurkiisaa uu wafaadana ee waata axkaamta ay noo dambayso ama idcaam baa meeshii iman ama soom ruuxii qaraabadiisa kaba soomo laakiin ruuxii isagoo xanuunsanayey ama se waxa weeyaan dee haweeneydiba daahir may ahayn ama waaba musaafir buu ahaa markii rabadaan baxdayba ruuxii waa dhintayba ayaamana waa lagu lahaa mabuu makansan inuu kaa isaga dee idcaam iyo soom laga soomaa midna maba jirto waayo maba makansan ruuxii xanuunsanayey isagoo sidii u xanuunsanayey un wafaadayna waa taasoo kale isagana idcaam iyo cunto laga quudinaya ama soom laga soomayaa ma jirto kan dee lagu leeyay waa ruux lagu yeeshay oo makansaday u suurto gashay laakiin aan soomin taas bal dee umuurahan xaggana iyagu sababtay waktigaa aanay ukarayno waa taan dee wax kaba mida ama dee lafdigan uu yaxya yidhiba ay noo tilmaamayso oo ah inay dee rasuulka ilaahay xuquuqdiisa ay ka horreysiinayeen ba umuurtan aan cidhiidhiyamin ee waasica wallah subxaana watacaala alaa alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka